maamulka magaalada marke ee gobolka shabeellada hoose oo kaashanaya ururada haweenka dhalinyarada guddoomiyaasha xaafadaha ah ayaa ololo nadaafadeed ka sameeyey magaalada marka kaas oo saro loogu qaadayo bilicda magaalada xogayaha dowladda hoose degmada marko ayaa ka warbixiyey ololaha nadaafadeed maanta waxaan joognaa degmada marka dhinaca nadaafadda hooyooyinka dhammaan waa mahadsan yihiin hooyooyinkan waxaan leeyahay indheheenna tiin nadaafad adankaad hogaamin wax soconaay male degmadaan arrimaha gudaha waxaan leeyahay iyo xildhibaanada koonfur galbeed waxaan leeyahay marka waa nabad dadkeedana waxaa ka go'an inay magaaladooda bilicdooda suubsadaan hooyooyinkan markay nadaafad suubiyaan waxay u baahan yihiin gaarigacmeedyo waxay u baahan yihin farkiityo xaaqimo waxaa kale u baahan yihiin mootooyinkan oo qashiinka lagu qaado saddex lugoolada hay-adaha samafalka ayagana waxaa leeyahay meel aan nadaafad lahayn nabad ma ka jirto dhanka kale qaar ka mid a dadka ka qayb qaatay ololahani bilic soo celinta ayaa sheegay in had iyo jeer ay u taagan yihiin sidii ay uga shaqayn lahaayeen sare u qaadista nadaafadda magaalada marko maanta waxaa ololo nadaafadeed aan ka galnay magaalada degmada marka ololahaasoo ka mid ah sidii bilic soo saarka kaloorihiioo bilaabtay nadaafadda waxaan leeyahay maamulka oo dhan waa u dhan yihiin guddoomiyaha muxuu ahay qorsheenta guddoomiyaha arrimaha bulshada guddoomiye waaxeedyada annagoo dhan oo isgarabsanayno waxaan maanta ololo nadaafadeed aan ku qaadnay degmada marka waxaan maanta u istaagnay oo noogu horeeyey guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada inaan bulshada magaalada marko dhiirigelino inaan ka shaqayno bilisoo celinta magaalada waxaan maanta hadda isku soo marnay xaruntii xarumihii dowladda oo ay kow ka tahay xafiiskii maamulka degmada ayaan soo marnay eriyadiisi dhanaan soo marnay waxaan soo marnay beertii nabadda waxaan soo marnay suuqii dhanka harqaamaha masaajidka shaanshiga xeebta hoosteedai ahayd haddana waxaan taagannahay saldhigga buliiska ilaa iyo wareeggaas ayaan isku xirnay aargada
ururka haweenka dhallinyarada isboortiska maxaa gudoomiye waaxidyada maalmahan oo dhan waxaan sheegayna maanta xaqiiqadeeda idin tusinayna waa kan waa meesha aan taagannahay waxaan ka soo bilaabnay saldhigga weyn degmadii maamulku ku shaqaynayey intii ay tabartahayna gaarto waxaan leeyahay intii qeyb oo dadoo ka soo qayb galay iyadoo ramadaan ay tahay kuleelkan ay jirto dalkooda inay wax u qabtaan inay macnaha wasaqda iyo qashiinka maamulkan amarkiisa soo ajiye waxaan leeyahay ilaahay mahad ha idinka gaarto allah mahadsan ka sokayno mahadda labaad idinkaa iska leh ilaahay ha idinka ajarsiiyo ilaahay caafimaad buux allah idinsiiyaan leenaha ololahani laga sameeyey magaalada marka ayaa ahaa mid looga shaqaynayay nadaafadda islamarkaana sare loogu qaadayey bilicda magaalada marko